iskuulada alqaasimi oo kiyaala degmada afguuye sheekh cali maye oo kiyaala degmada marka iyo xaaji mire oo kiyaala deegaanka tabakale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa si rasmiyan lagu wareegtiyay wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlada koonfur galbeed soomaaliya dugsiyadun iyo weliba iyo kumid nagadu doonana goobayo bulshada iyo ku helayaga walbarashada bilaashka e ee heerka dugsiyada hoose dhexe ee fasalka koowaad aylayo siyeedada goobta iskuuladun iyo wasaaradda walbarashada kula wareega siiya weliba gobro kahayaya laamo amniga macalimiin iyo guddoonka walbarashada gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada afgooya taliyaha saldhigga degmada afgooye xidigle maxamed cali maxamed oo goobtan koreyntii ku hadalay iyo weliba uu saafuraha iskuulka ku wareejiyaya guddoonka walbarashada gobolka ee wasaaradda walbarashada koonfur galbeeda wareejino iskuulkii alkaasimi maadaama uu ahaa iskuuladii uu ka mid ahaa iskuuladii danta guud ee degmada afgooye iskuulku waxaa marka hore gacanta ku hayn jiray si brivate ah bahda waxbarashada qaybahooda kala duwan macalimiintii hore ee maamulkii mahad gaara ka gaartay waxay ahayd meel loogu adeeg danta guud haddana wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxay go'aamisay iyadoo ka duuleysay bolicy wasaaradda u degsan iskuulka inay la wareegto si iskuulka u noqdo meel oo ardayda soomaaliyeed waxbarasho free lacag la'aan ay ku helaan waxaan u mahad celinayaa wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo juhdi geliyey in ex iskuulkii alkaasimi gacanta wasaaradda uu soo galo dadaal dheer kadib wasaaradda waa ku guulaysatay waxaan leeyahay wasiir iskuuladii kale dhimanna insha allah waxaan rajayn doonaa inaan saan camal ay noqon doonaan wasaaradda la wareegi doonta waxaana ku mid ah mas-uuliyiintii ku dareeran wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya tilaabaduna ka tilmaameenga mid guul eh welibana yoon kuma hadnageena dadaalka iyo ka biyaayanga madaxda wasaaradda walbarashada ee la wareegtiya iskuulada dowladda waxaana iskuulkan ku qoran siddeed iyo toban macalin oo imtixaan laga soo qaaday lasoo hubiyey wasaaraddana ay mushaar siiso waxaan ku adkeynaynaa marka macalimiinta sharafta leh in bish sebtembar ay soo howlgalaan shaqadooda waajibaadka laga rabin ay gutaan annagoo mar weliba kormeer joogta aan ku samayn doonno habsamo socodka shaqada laga bilaabo bulshada degmada afgoy waxaan ugu baaqayaa iskuulkaas inuu yahay iskuul loogu shaqaynayo si bobliga aana la qaadayni wax lacaga macallimiintiina waa kuwan garbaha iga taagan macallimiintii wasaaradda waxbarashada ay imtixaanka soo qaaday oo ay soo hubisay waaye wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud oo aad uga shaqeeyey sidii mataqaanaa ay dadka ku dhaqan degmada afgooy ay u helaan waxbarasho bilaash ah oo lacag la'aan ah taasoo ay ka soo shaqanayeen muddo aad u fog maanta waxay suurto gashay in ay gacanteena kusoo gasho ayadoo furaha lagu wareejiyey taliyaha saldhigga degmada afgooye oo asaguna maanta kusoo wareejiyey wasaaraddii waxbarashada oo aan kaga wakiil ahay gobolka shabeellada hoose si guud ahaan maanta iskuullada wasaaradda ay la wareegtay waxaa ka mid ah iskuulka oo ex alqasimi loo yaqaano oo maanta wasaaradda ay gacanteeda soo gashay iyo iskuulka ku yaalo marka oo la yidhaahdo sheekh cali maye oo asigana wasaaradda si buuxda gacanteeda usoo gashay oo aan rajaynayna bisha sebtembar si lacag la'aan ah oo ardada ku dhaqan ay wax ugu dhigan doonaan sidoo kale iskuulka ku yaala deegaanka markaska la yidhaahdo xaaji mire oo si toos ahna mataqana wasaaradda gacanteeda usoo gashay oona mataqaanaa waqfay wadaadka iskuulkaasi gacanta ku hayay oo mire inere la yidhaahdo marka insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa in mataqaanaa ay noqoto tallaabo horumar u ah wasaaradda waxbarashada wasaaradda dadaalada ee kabadda gobolka shabeellada hoose ma ahan iskuulkii ugu horreeyay maanta ay la wareegtay wasaaradda iskuulo fara badan oo horey la wareegtay ayaa jiray maanta marka waxay tani tahay mataqaanaa waa gul wasaaradda usoo hoyatay maadaama isla maanta oo wasaaradda saddex iskuul ee gacanteeda ay soo galeen oo marka iyo afgooye iyo nabaaxigeeda ah marka insha allahu tacaala waxaan baaq u dirayaa dadka ku dhaqan degmada afgooye gaar ahaan maamooyinka yaanyada gado iyo ilaahay kuma darnaadee waalidiinta aanan awoodin qarashka bixinta fiiga in wasaaradda iskuulka ex alkaasimi ay ka dhigtay free ayna joogaan macalimiin tayaysan ayna mataqaana si bilaasha wax loogu dhigan doono wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada iyo weliba yeenka baaqday inyo owlaadiyo jeeyanga dugsiyada iyo la wareegtiya waaniyo ku faa'iidaysadanga walbarashada beesalaante